dadka gala dembiyada abaabulan ayay iminka ku adkaan doontaa inay ku hoos dhuntaan telefoonadooda iyagoo adeegsanaya simikaadho haybtoodu qarsan tahay oo ay telefoonada ku isticmaalaan dowladda sweden ayaa haatan gacanta ku haysa hindise qabyo ah oo dhigaya in la diiwaan geliyo dadka iibsada kaararka telefoonada iminka waxaa caadi ah inuu qofku jidka ka soo qaato kaarka kadibna uu isticmaalo isagoo isqarinaya taasoo hay-aadka ammaanka sida nabad sugidda sepo ku adkeynaysa inay lambarka waxwacay ku xidhiiriyaan qofka la tuunsan yahay ama ay xitaa dhegaystaan wasiir gudaadka sweden michael downbery ayaa ka sheekeynaya sababta go-aankan Vi har beslutat att utreda om man ska göra det olagligt att egentligen ha oregistrerade kontantkort.
waxaan go'aansanay inaan dib u eegis ku samayno haddii aan sharci darro ka dhigi karno in la haysto kaar aan diiwaan gashanayn waana baahi ka timid dhanka booliiska iyo nabad sugidda dalal badan oo reer yurub ah ayaa leh sharciyo qofka ka dalbanaya inuu isdiiwaan geliyo marka uu iibsanayo simicard balse dowladda sweden oo iminka arrintaa bilowday ayaa sheegtay in hindisahan qabyada ah ee ay gacanta ku hayaan uu diyaar noqonayo xagaaga labada kun iyo labaatan gaar ahaan bisha juun wuxuuna hindisahaasi hay-ad kasta oo isgaarsiineed ka dalbanaya in la diiwaan geliyo xogta qofka kaarka iibsanaya kadibna nuqul ka mida lala wadaago hay-aadka ammaanka waxaana ugu wacan hay-adda nabad sugidda sepo ayaa ogaatay in kooxaha xag jirka ah ee suuriya iyo ciraaq ay inta badan adeegsadaan telefoonno aan haybtoodu muuqan wasiir downbery mar kale För att komma åt gängkriminalitet men det har också visat sig att mycket av den terrorism som har khidadan telefoonka aan diiwaan gashanayn waxaa adeegsada gaangiska balse sidoo kale waxaa muuqata inay in badan adeegsadaan argagixisada xiriirka kule sweden dhanka kale booliiska sweden ayaa warqad bishii noofembar ee sanadkii tegay ay u direen wasaaradda cadaaladda waxay ku codsadeen in la siiyo awood dheeraad ah sida inay geli karaan oo baari karaan guryaha lagu tuhmayo kooxaha dembiilayaasha ah iyadoo aanu jirin dembi mucayan ah oo xilligaa la daba socdo iyo in dadka qaar laga mamnuuco inay tagaan goobaha qaar haddii ay tagaanna dembi lagu qaado maxamed xaaji radio sweden